إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaan hoos taga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay iyo shalay waxa ay weeraro ka fuliyeen qaar ka mid a gobolada dalka askar ka soo goostay dowladda federaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ah ee hiiraan khilaaf u dhexeeyey maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa cirka isku sii shareeray maadaama madaxweynaha kursiga ku fadhiya uu diidan yahay in doorasho ay dhacdo waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah iyo moorayaan hubaysan oo dadka dhaca maamulka islaamiga ee gobolka baay ayaa waxa uu la dardaarmay gabdho waxbarasho horle ay u bilaabatay inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatana u diyaargaroob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa maanta barqadii dagaal culus waxay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugan deegaanka mintaano oo hoostaga magaalada baydhabo waxaa lagu waramayaa in halkaa lagu dilay ugu yaraantii hal askari oo ka tirsanaa ciidanka maamulka koonfur galbeed askari kale oo labaad ayaa la xaqiijiyey in halkaa uu ku dhaawacmay ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa cagaha wax ka dayay waxaa u suurageli weysay inay hore u qaataan meydka saaxiibkooda kaas oo ay goobta uga tageen islamarkaana ay dul joogsadeen ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee weerarka soo qaaday ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay iyo shalay gelinkii dambe waxay gobolada dalka qaarkood ka fuliyeen weeraro maxamed cali ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisanaya askarta dowladda federaalka ku lahaayeen duleedka magaalada muqdisho weerarkan oo ahaa mid culus islamarkaana dhacay habeenkii xalay ayaa waxay mujaahidiinta ku qaadeen fariisinka askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka garasbaalley ee dhacaduleedka magaalada muqdisho dhanka kale maalintii shalay qarax ka dhacay deegaanka beriira ayaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday mooto ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu dilay saddex askari halka mid kalena lagu dhaawacay degmada afgooy ee isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo shaleeday sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa isla shalay weerar culus ku qaaday fadhiisinay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin halka loo yaqaano buundada daariq ee dhacda duleedka magaalada kismaayo askar ka soo goostay dowladda federaalk ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada bog-a qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan waxaa lagu soo bandhigay askar soo goostay iyagoona ka kala yimid magaalada beledweyne dhuusamareeb iyo muqdisho askartan isku soo dhiibtay wilaayada hiiraan ayaa gaaraya shan iyaga oo bixiyey waraysi ay kaga warbixiyeen waxa ay kaga soo tageen ciidankii ay ka tirsanaayeen qaarkood oo hadlaya ayaa sheegay sababta ay kaga soo tageen ciidankii ay ka mid ahaayeen yuusuf cali faarax waxaan ka imiday dhuusamareeb waxaan ahay nimankan mushrikiinta oo suufiyadan ka mid ah sidaas aawadeedaan usoo tegay aan halkaan u imiday ina toobad keeno dagaalkaas waa joogay oo markaas dadka dagaalay kuma jirinoo magaalada ku jira laakiin banaankeedaan joogay waxaan ku jiray kuwo dhuusamareeb iyo gurceel dhexdooda la dhigay oo jidgooyo loo dhigay sababta loo dhigay kuwo gurceel ka yimid inay soo tegin dhuusamareeb ku joogay garab soose wuxuulan kasoo dhaqaaqan dhuusamareebaan imiday dagaalkii ka dhacay inuu halkaas gadaala lay diro oo gurceel ay kii u dhexaydo dagaalkii markuu dhuusamareeb ka dhacay laga noqday waxaan kasoo noqday kadibaan lasoo kala tegay aniga waxa soo aadayay dhankan iyo beledweyne sababta dadka dhamaan meesha kala tegay keliga meesha ku arag kolley wax badan igu qasbay oo tegitaankayga meesha aan adeeba waxaa ahay qalad sidoo kale waxay intaa ku dareen xuseen maxamed abubakar beledweyne kuwaas murtadiinta booliiska la shaqeynaya saldhigga bari ciddayda ay dhahday iska dhaaf in alaal intii ka dambeysana waxaan ugu baaqa inay si naxariis leh loo soo dhaweynaya meesha iska imaadaan daruufo jira darteed aniga baawalba go-aankayga waxay aana ka tago inay yimaadeen si naxariis leh loo soo dhaweynaya meeshaan wax dhiba ma laha qofkii laga dhaadhiciyay nimankaas waa ku barayn aan haddaba tagto wax baraysa ma jiran ciddii meeshaan ku timaada abdifatax maxamed balduine waa askarin baa iska ahaa cashuur qaade marka haddaan ka imaaday ciidamada kadibna haddana waxaa noqday cashuur qaade inaha koreysaan noqday waa haddana xumaantoodii waxaa waaye inaan waxba laga faa'iideynin meel tagnaashi waxaa waaye qorawadashaan micnaha soo arkay in cilmiya iska korsada waxaa waaye iska shaqaysta uu soo baxay maanta alxamdulilah waxaa waaye wixii aan ka tawba keena ugu faraxsanaa waxaa aad u soo badlanaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada oo isku soo dhiiba mujaahidiinta al-shabaab khilaafka u dhexeeya maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa cirka isku sii shareeraya maadaama madaxweynaha kursiga ku fadhiya uu diidan yahay in doorasho dhacdo xalay fadhi ay yeesheen labada xisbi ee mucaaradka ee wadani iyo ucid oo dhinaca iyo maamulka muusabix uu madaxweynaha ka yahay ayaa guuldarro ku soo idlaaday qodobadii la isla soo qaaday ayay dhinacyadu isla fahmi waayeen xisbiyada mucaaradka ayaa waxa ay u gogol xaarayeen sidii dhowr bilood kadib doorashada madaxweynuhu ay u dhici lahayd laakiinse madaxweyne muuse biixi ayaa arrintaas ka soo horjeestay xirsi xaaji cali oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo guddoomiyaha kale ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid faysal cali waraabe ayaa waxa ay ka hadleen wixii ay kala kulmeen madaxweyne muuse biixi markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhammaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afgaran waa la ysla mari waayey waxaananu ku kala nimi annagoon halkaa isla dhaafin noomay muuqan nasiib darra waxaan u tagnay horta madaxweyne cadhaysan ood moodid in isaga la dulmiyey oo weliba aniga dunla badan iga sheeganaya marka madaxweyne waxaan tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhisay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible ah oo u diyaara in la isriixriixo si aynu ku noolaan jirnay magaranaysaa wadatashi iyo consenshonkii tanaasulka ku soo dhex maarnay aan u diyaarhayn murashaxa xisbiga mucaaradka ah cabdiraxmaan ciro oo ah ninka muuse biix uu ka cabsi qabo in haddii doorasho dhacday ka guulaysto ayaa isiguna waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay qorshaha muuse biix ee ah in uu meesha iska sii joogo sida muuqata madaxweynaha maamulka somalilan ayaa doonaya in wakhtiga uu kororsado halka xisbiyada mucaaradkuna arrinka ay ka soo horjeedaan magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo mooryaan hubaysan oo dadka dhaca mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa kusoo badanaya dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah kuwaasoo ay ka dambeeyaan askarta dowladda federaalk iyo dad kale oo mooryaan ah habeen hore degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa ka dhacay fal dil ah oo loo geystay laba wiil oo dhallinyaro ah waxaana ka dambeeyey wiil kale oo ay saaxiibo ahaayeen kaas oo rasaas gaaraysa ilaa iyo shan iyo toban xabadood ooda kaga qaaday sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah falkan dilka ah ayaa waxaa sababay muran soo kala dhex galay kooxdan dhallinyarada ah kaas oo salka ku haya teleefoon laga qaatay wiilkan dilka geystay intaas kadib waxaa qoray doontay wiilkan dilka geystay isagoo kasoo qaatay nin kale oo ka agdhowaa halka uu dilku ka dhacay wuxuuna soo abbaaray gurigii ay ku jireen labadan wiil ee dhallinyarada ahaa isagoo ugu dambeyntii halkaas ku dilay qaar ka mid a ehelada laga dilay wiilashan ayaa faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen wallaahi annaga laba igaaraana laga dilay gacanka gardarnaa naga dishay waxay aheetoo labadii wiil ninkii dila xaafadda uu dhinac ka joogaa ilaa hadda ma arkin dadkiisana ma arkin maana laguma dhuumo karo boondheer iyo fartijirdiid inta ka soco laguma dhuumo karo kolley waa la qaryowhaa labada wiilooda maya saaxiiba asxaab lay ahayn wax ka dhexeeya male keo meesha lagu dilo deganya koona intuu deganya waa dad dhalinyaro iska baashaalo isla sheeka yaqaanay ahayn halka mid aha xanaaq halkiiba dadka laayo igaarka oo maxay aheeto dagaalka ka bilowday waxaa layidhi ninka ninka oo qoraga nimaa soo dhiibaa layidhi ninka soo dhiibay oo qoraga soo dhiibayna nimaa dilaa layidhi igaarka ninka dilana usu qoraga ma lahayn nin kalow ka keeno nin saddexaadna waa la sheego u hayaa boqod ka dila marka wiilashu say ahaato waa dhinteen gacanka gardarnaana disha sidoo kale mid ka mid a ehelada ayaa iyaduna waxay tiri sidan laba wiiloo waxay ahayn saaxiibaha laakiin markaas isla ma jirin wiil yar oo waxaawaa i sheego oo jiis oo moobeel oon wax qaadana halka oo wax dilaayo oo waxay dhaheen moobeel oo naga qaata wiilkana wax ma qaato wuxuu yidhi wiilka masaakiinka wax ma qaato dadka dhan waa ogyihiin inaan wax qaadanine iska daawaagaan oo beri waa ka wada hadlaynaa haddii marka oo saas dhahayay waxaawaa sheeg waxaa waa ka wada hadlayna ay dheheen saas miya haa waxaa waa ka wada hadlay ma ka wada hadlayn berri haddeerta anaan taleefonkeen karana maya ma jirtaa la dhaha beryaakooda halina naga dhaaf wiilkan waaba baxeenba labadan wiilka inta baxay u maleeyanba ilmaha wax qora loo doontaba xabad leeba laga warhelay walaa shacab inuu wiilka ninka wax dilaa inuu shacab iyo inuu isgariga laakiin ana shacab baa leedhaha qoraga wiilo ninoo kale oo kusoo qaadaa maqla waa asaga hataa asaga wuxuu ahaay sheeg shacab loo ahay asaga laakiin laakiin si fiican uma hubo laakiin inuu shacab yaa umaleyna dad waa maciseqaano diris oo oo caadi ahaayeen waayihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ku soo badanayay dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan
maamulka islaamiga ee gobolka baay ayaa la dardaarmay gabdho waxbarasho horle u bilaabatay sida warkan uu ku eegayo maxamed daahir calisow mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin culamaa udiin iyo odayaal dhaqan ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu furayay dufcadii labaad machadka aricaaya oo ah machad u gaar ah haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay machadka ayaa loogu talagalay inay wax ku bartaan ilaa iyo toddobaatan hablood kuwaasi oo ah gabdho dhameeyey qur-aanka kariimka waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar oo kelimad ka soo jeediyey munaasabadda ayaa la dardaarmay haweenka wax ku baranaya machadkan ardada yaryar oo meelo walka baradaas yoona may arafada insha allahu tacaala kelimada ini deerto rajeeya ku faa'iidaysada juhuuddaasi fara badan oo jawaanibtaasi fara badan sangiliya hayta ku faa'iidaysada dad fahmayna nagada dad juhuuddaasi indayacana runtii geekalanka intaha fadheeda gabarti intaha fadheeta mayla ku yaabe fursadan fursad lamade ani maalinta higda an helan sideedan sano hooba dhammaata fursatan lamade ani han marna marka waa fursad inkuwiinayti maysan lahaa insha allahu tacaala dadarame waanu ku faa'iidaysadii arday insha allahu tacaala xaalkaasay isagna nagada qaar ka mid a nuqabada wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen xafladda iyagoo bogaadiyey islamarkaana dhiirigeliya haweenka wax ku baranaya machadka alxamdulilah ilaahay aa mahaddaas iska le inii geeka ariir ila wiig iyo hooyadii dhatiyo walaagii hadda lasku kooy ilaahay weyn waxay tahay gabdhogan hane arrintii oo ilaahay ijaabada saaray arrinka ilaahay fududeeya asharka ilaahay fududeeya allah ka dhig macallimiintana haani sabreen awlaadiyo sabreeno oo mira dhalayna allah neekuwaala geekiya kubhaasi baa lagulba anifada anifada lene warshalgaadi markii oo diinta barashada ee wanaagshee balakubaa haddana gabdhowii bamekanagadana sharafa kuwanade ilaalaa diinle sharafu sharafa ley geekana alxamdulilah ha hada koyan ilaahay may ku rajeene hani walbaraday deegaankana waa lanqobaday ediyona waa lanqobaday muslimiintana waa lanqobaday ilaahay kuweele marka insha allahu warbarashadaas walaayada baay iyo bakool iyo isla jaraan la bilaabo geekana baay roogna may codsadaana in meelo kalena deersiyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka kalena in deeraan si kastaba ha ahaatee dufcadan waxaa ka horeeyey dufco kale oo lasoo gebagabeeyey sanadkii kun afar boqol afartan iyo labada hijiriga waxaana xilligaasi machadka ka qalin jibisay arday gaaraysay konton gabdhood oo muddo saddex sana dhiganayay manhajka waxbarasho ee machadka kuwaasi oo qaatay shahaadooyin uu diyaariyey machadka wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa laga dareemaya horumar dhanka waxbarashada waxaana ka furan macaahid iyo madaaris ay wax ku bartaan haweenka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta